Center for Inclusive Childcare welcomes you to Inclusion Matters. We share resources and information to support quality childcare for all children. By partnering with early childhood professionals, parents, grandparents, and other caregivers, we work together to help every young child thrive.
asalaamu calaykan magacaygu waa bureeqa daahir waxaan u shaqeeyaa c i c c kusoo dhowaada barnaamijkeena maantay waxaana nala joogto gabadheena aan aad u wada jecelnahay maryan xasaan aad taqaanaan oo buwag sheekooyinna noo qorto trainingyaalna siiso oo markasta ali jaalhoodka ayada aad naga caawiso aad nagala hadasho maryan kusoo dhawow
buraaqo waa mahadsan tahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa hordhaca waxaan kaloon kaaga mahad celinayaa inaa igu casuuntay wadahadalkan muhiimka ah aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya shaqada muhiimka ood sanado badan u haysay communitygeenna aad baa u mahadsan tahay buraaqo
waa mahadsan tahay maryane maanta aniya maryan waxyaalo badan ayaan ka hadlaynaa waxyaalahaan ka hadlayna waxaa ka mid ah resourceska oo aan nagu caawin karno aniya maryan siiba maryan dhacdooyinkii magaalada ka dhacay bilihii hadda lasoo dhaafay magacyada qaarkood oo nalagu tilmaamo oo dadka dowladda haysta ay caay camal nalooga dhigay iyo ilmaheenna oo inta badan ku jiro jaalkeerada kulliga ilmaheenna inta badan dhanba dhaykeray aadaan iyo sidaan macalimiinta aan ku caawin lahayn marin saasoo maaha
aad iyo aad bareeqo mawduucan sidaad sheegtay aad buu muhiim yahay inaan ka wada hadalno waxay faa'iido u leedahay dadka hadda badan oo macalimiinta iyo kalkaaliyaha ilmaha ah waxay u noqon doontaa wax fikrad siiya ama bilaaba hadal muhiim ah oo aynan weli kala kala helaynin hadalkaas oo ah in mar siday horta aad tiri buraaqo ilmo badan baa guriga aan joogin hadda oo ku jira jaalkerka waana wax ummaddeena ku cusub waayo ilmaha gurigaa lagu hayn jiray hooyadana gurigay joogtay laakiin ama ayeeyada ama habareeraha laakiin xaaladaa way isbedeshay maadaama dad badan ay bannaanka hadda ka shaqeeyaan oo hooyooyina laga yaabo ayeeyooyin inaysan joogin marka inaynu ka wada hadalno ilmahaan hayno daryeelkooda si joogto ah cilmigeennana aan kordhino waa lagama maarmaan marka hadalkan waa muhiim waxa dhacay wax aad u xun oo khatar ah sida hadda buraaqaad leedahay waxaa jira wax activities iyo ice qolada la dhaho oo immigrationka askarta magaalada la keenay sida xaddhaafka ah dadka u qabqabanaysay oo dareenka wadatay waa wax khatar nagu nagu keenay nafteenna ayay khatar gelinaysay waxay khatar gelinaysay meeshii aan ku nabadgeli lahayn marka mawduucan aad buu muhiim yahay
aad iyo aad marinay sidaa sheegtay iska iyo arrimihii oo kaleeto oo ilmaha meesha lagu hayo xanaanada sida oo intii loo imaado bannaanka la ag istaagayay oo la duubayay oo ilmihii waalidkii ilmihii la cararayaan because dubitaankii wixii ay ka cararayeen ilmaha waxaasoo dhan arkaayo buuqa iyo qayladaas ilmaha dhegaysanayo oo u jeedo ayaga xataa naxdin iyo fuloynimo xuna galaysay because meeshiioo dad ka buuxaan oo waalidiintii cararayaan taasna way jirtay marka inaan ka wada hadlano way fiicnaan lahayd sida arintaas ee ilmaha yarkaa maaragtay ay maskaxdooda u effect dhibaato u gey
aad iyo aad waa sax wey baraaqo ilmaha annaga waaweyneyd bay waxay gelisay maskaxdeena khatar iyo nafsadeena nafsadeena ayay khatar gelisay marka ilmaha haddaan soo qaadno oo aan dhexda istaajino maskaxdeena aan ka qiyaasano ilmaha oo ay sentarka yihiin ilmaha dadka waxa saameynta ku leh oo ugu horeyso waa dadka ku wareegsan waa familigooda hadda jaalkeerkii ayaa markaas ku xigta iyo ilmihii iskuulkooda iyo meelaha ay waktiga ku qaataan waxaa ku xigaysa meelaha sida dadka la geeya jimicsiyada ilmaha sida wimseed oo kale waxaan ka hadlaya waa waxyaabaha nolosha ilmaha kaalinta kale halkaas waxaa kusoo xigaysa dabcan meelaha muhiimka ah meeshaas ka hor waa waa masjidkaoo kale waa ku xiran yihiin markii laga baxo waxaa soo galaysa xaafad ay degan yihiin yaa kula degan maxay leeyihiin maxay sameeyaan dhaqankooda waase waxay ka qayb qaadanaysaa ilmaha siday noqonayaan aayahooda iyo qofkay yihiin taas marka laga gudbo waxaa soo noqonaysa magaalada maxaa ka socda magaalada hadday khatar ka socoto noloshooda toos bay u saameynaysaa waxay saameynaysaa xataa cunaday cunayeen suuqa ma la aadi karaa mise ma la soo adeegan karaa waxay saameynaysaa dhaqaalihii reerka waxay saameynaysaa amnigoodii amnigoodii oo nafsadooda marka ilmaha xataa iskadaa magaalada khataraha ka jira xataa adduunka guud dagaalada ka socda xataa markaas ugu dambeyn ilmaha noloshooda way saameyaan marka ilmaheenna iyadii waaridka la ceersanaya waaridkana waa qofka keliya oo lagu gaban karo soo maaha waaridka waxaad moodaysaa inay yihiin dadka adduunka dhan kala celin karo oo aan waxba ka gaari karin hadday joogaan marka taas wax daamaj oo khatar ah bay ilmaha u keeni kartaa waa ku faraxsanay maanta inaan isla fiirin karno aan kasii hadli karno waxyaabaha qofka ilmaha daryeel uu samayn karo iyo mawduucaan laftigiisa inaan sii gudageli karno
maryan waa runta taas inaan ka wada hadalno aad ayay u fiican tahay also waxa kaloo aan maryanay aan rabna xoogaa xataa inaan kasii hadalno aan sii galno hadda arrimo badan baa dhacay saddexdii bilood lasoo dhaafay ice baa imaatay ilmihii meele ay aadi jireen ay ku xirnaayeen xanaanada ay wax badan aadi jireen waa la xiray mi waxaa la geeyey meel kaloo cusub cunugaas siduu meesha meel kaloo cusub haddana ula qabsanaa
aad bay u adag tahay sidaan ognahay ilmaha waxay ku najaxaan ama ay faa'iido ku gaaraan ama noloshooda ay ku dhisantaa waa markay filan karaan jawigay ku jiraan inuu yahay mid degan shalay waxay meesha uga tageen inay birinta brograamka iyo iyo noloshii ay sii socoto marka meel cusub la geey waxay ka mid tahay qof qarba qarba ku nool oo aan garanaynin meeshuu joogay ilmihii waxaa ka dhumaya kalsoonidii waxaa ka dhumaysa ammaankuu dareemayay xiriiro cusub inuu barto dad cusub oo haynaya inuu la macaamilo waxyaabaha marka ilmaha dadka la waxyeelo ama ilmaha dhaawacyada soo gaaraan waxyaabaha ugu khatarsan oo dadka laga waanaya waxay tahay si ilmaha ay u degaan marka dadka ilmahooda laga qaado oo kale ama dadka dhibaatooyinka soo gaarta waxyaabaha lagu waanaya waxay tahay ilmaha in la siiyo xiriir dad uu la macaamilo joogto ah iyo meel joogto ah oo uu ku barbaaro ama lagu hayo hadday kaas qasanto markaas waa aasaaskii waa waxa ugu horeeya ilmaha hadday ka qasanto ama ka dhabaqdo markaas maarata waxgaarsiin waxgaarsiisa weeyaan buraaq waxaan rabaa wax yar inaan inaan inaan hadalkeena aan ku darno marka intayna sii gudagelin waxaan dareemaa dhibka dhacday intuu la ekaa inaan laga hadlin weli kamaynan hadlin taasna waxay albaabka ka xiraysaa wixii laga qaban lahaa iyo tabaabushadii iyo kabashadii ayay albaabka u xiraysaa inta badan waxaan maqalnaa waddankan wallaahi waa qasan yahay waddankan dhib baa ka jirta waxaan kaloon maqalnaa ninka waddanka haysta ama qolada saan haysata dhibbay keen waa hadal waa war guud oo aan caddayn waxaa kaloo ka mid maxay laga qaadayaan gaaladii meesha soo badato ee isceersanaysay ama askartii waxaasoo dhan waa wax qofka wuxuu wuxuu iska celinayaa oo albaabka ka xiranaya dareenkiisa runta ahaa qof dhahaya male waa cabsaday qof dhahaya male noloshayda khatar bay gashay qof dhahaya inta badan ma arka inta badan ma arka qof dhahay war meeshaan khatar baan ku jirnaa waan cabsaday dadka la ciirsanaya markaan arkay waa naxay gurigan kasoo bixi waa inta badan saas ma dhahan marka conversationkan si uu ku bilowdo waa inaan horta aan aragno nafsadeena inaan u ogolaano inaan u ogolaano khatar baan dhacday inaan aqoonsano khatartina nafsadeena khatar bay gelin kartay caruurteena khatar bay gelin kartay nolosheena halis bay gashay inaan idhaahno haddana halista ma dhammaanin waayo waxay dhahaan soomaalida war dhafoor buu ku yaalaa waayo waxay kaloo dhahaan soomaalida qofkii dhibay nin waliba wixii dhigay dharaar bay u leedahay calashaan wixii ku soo mara maskaxday ku qoran tahay maaha waxaad hal mara ka soconayso marka taas horta aynu bilowno inaan qirano inaan qirano ama aan nafsadeena u sheegno marka kadib waxaa iyadana aniga gaar ahaan aad muhiim iilo ah muhiim iila ah ilmaha intaynan gaarin waaridka laftigiisa sidaan hadda leeyahay inuu aqbalaadaas markuu sameeyo sidee baad adiga uga kabanaysaa maxaad samaynaysaa ood naftaada aad xoogaa aad aad aad u qabanaysaa nafsadaada si waxyaabahan dhacaya aad xoogaa uga bagsato taasna waan ka hadli karnaa wallahi marin waa arrin fiican hadda dadkan aan hadda la dhaqanno aan kula jirno wadanka dadkan aan aan la dhaqanno oo u badan maraykanka markii mar inay waxyaalahaas oo kala dhacaan ayaku waxay sameeyaan ayakii ilmahooda therapy bay aadaan laakiin annaka communitigeena saa sheegtay wax wax weyn uma maleennaba wixii waa waa ka soconaa annakii aanba isku sheeginba ilmihii maxaa umalaysaa saa sheegtay ilmihii haddaan annaka isku sheegin aan iska dhadhacsin arrintan arrin xun waaye maxaan samayn karnaa maxaan ka qaban karnaa waa baqaayaa maxaan sameeyaa cunugiina wax qof u sheegaayo male marka cunugii meeshuu oo isagiina ku dhumaaya uu loost yahay uu ansafe dareemaya
aad iyo aad aad iyo aad inta badan dadkeena marka therabiga la tago waxyaabaha dadkan markuu dhaco nafsadooda markii ay culays fusho kale waxyaabaha ay ishiifaan dadka qaarkood noloshooda ay wadan waayaan cudurada noocaasa dadkan wadankan markuu ka dhaco waxaa lagu daweeyaa inta badan laba mid waxaa lagu daweeyaa dawo qofkii aan la siiy macnaha waxaan ka hadlayaa markii arrintiisa ay xoogaa dhib dhibka uu siyaada yahay inta badan waxaa la siiyaa dawo ama theraby waa lala hadlaa waxaan ku gaaray maxaad ka qaban kartaa asagii baa laisku celceliyaa oo la tusaa maskaxdiisa si u bogsado waxyaabaha u qabo laakiin sideedaba cudurkan dadka ay guriga isugu xiraan ama depressedka noqdaan dawooyinka ugu muhiimsan oo lagu daweeya waxaa ka mid oo kale qofka bannaanka inuu qoraxda arko qofka inuu bini aadan la hadlo qofka inuu dhaqdhaqaaqo marka annaga waddankeeni markaan joognay qorax baan ku soconnay dad baan ku xirnayn waxaan ahayn cudurkaas annaga wuu nagu yaraa sababtana waxay ahayd dawadiisi baan haysanay laakiin hadda dawadiisi lama hayo laakiin waa waa waa muhiim dawada in la helo oo qofku socdo banaanka u baxo daduu ku xirmado marka waxyaabaha aan arko inay muhiim tahay terbiga sidaa leeda waa muhiim laakiin weli meeshaas dadka badankood ma joogaan waayo waxaa laga dhigaa qof muxuu iigu sheegayaa muxuu ii sheegayaa qof arrimahayga igala hadlay muxuu ii tarayaa qofka arrimaha kaala hadlay waa dhakhtar dhakhtarka jirkaba waan u orodnaa markay dhibaato jirta laakiin dhakhtarka madaxana maaha inaa waalan tahay laakiin culayska markuu madaxa saaraya ama wax cabsila qofku maro wuu anfacaya inuu la hadlo qof dhakhtarka madaxa ah meelaha dawada iyadana taal waa meelahan tagno oo ah masaajidka beydka ilaahay isagana waa meelaan ku gabano oo aan ducada badan waxaasoo dhan dawaday ka mid tahay laakiin tarbigana aad buu muhiim yahay
maya maya marin wallaahi arrintan aniga aad ayaan rabay inaan uga hadalno yno oo aan ogaano sidaan ilmaheena iyo ku caawin lahayn hadda marar waxaad arkaysaa waagii hadda waxaan buuqa ay socotay iyo qayladan ay socotay social mediaha laisku caynaayo yno waana la caayay waxaa lii dad aqli badan ma aha ayagoo dhan waa wasaq waa garbage intii ilmaheenana way dhegeysatay intii kaliya kuma ekaanay social mediahiina waa furayna ilmihii oo meesha taaganaan dhegeysanayna social mediaha waana laga caynaya ilmihii wixii way maqlaayaan ilmihii saaxiib bay iskuul la leeyihiin iskuul bay aadayaan dadkii la hadlaayaan waa aragta ilmaha wax waa laisku caayaa waa lagu caynayaa saanaa tihiin taasoo kale marka maxaan u qaban karnaa ilmaheena
wallaahi bureeqoy waad aragtay sidaad leedahay waa sax weeyaan ilmihii waxayba aaminayaan in waxa lagu sheegaya ay run tahay way aaminayaan marka dambe qaar badan marka waa inuu jiro hadal joogto ah oo waaridka ama qofka daryeelaha ah waqtiyadaasoo kale uu u isticmaalo fursad wixii lagu beenayo oo si joogtaa loogu beenayo oo la dhaho waxaanaad maqlaysa waa dadaan fiicnayn waxay leeyihiin dadkeena waa dad aad u dadaal badan waa dad diin fiican waa dad waddanka iyagoo ku cusub wax badan ka qabsanaya meeshay tagaanba waa dad dadaala waxaan nahay dad saasa waa in mar kasta ay jirto wixii la sheegaya wax kansal gareeya oo wixii la sheegaya si run ah looga hadlo waa run wadanka hadda saasaa laleeyahay dadkeena laakiin waxaas wax jira may kula tahay M- ilmihii la- in lagu noqdo waxaas wax jira ma aha ma aaminsan tahay waxaas Mak- markaas ilmihiisi joogta ah waa fursad ay tahay in loola hadlo run ahaantii
Aan haddaan hadda ku noqono marin ilmaha la hadalka saan sheegnay aan ilmahan badanaa ilmaheena hadda child care bay ku jiraan like day carekee joogaan guriga waxay joogaanba wax yar waa intii five days ayay day care aadaan hadday ku badato marka waa muhiim inuu macalinkii child careka ka shaqeynaya maadaama ilmihii badanaa halkaas ay joogaan inay bartaan sida ilmaha u approach garayn lahaayeen sida ilmaha ula hadli lahaayeen miyays ahayn arrinta caayada kaliya maaha wixii magaalada ka socday baqitaankii aiskii aan ka cararaynay waxaa jiro ilmo oo ay saaxiib cunuga uula ahaa uusan arkaynin cunugii yaabiyan saan ka wada hadalna mar hore aa cunugii dhahaayo cunugii wiilkii aawo qofkii saaxiibkii ahaa aawo saaxiibkiisa gurigu ku xiran yahay because hooyo iyo aabbaa sharci haysan waa baqaaya marka inuu qofka caregiverka qofka ilmaha hayo inuu waxaan asaga fahansan yahay oo oo ilmihii uu u noqdo resourceful oo waxyaalihii uu kala hadlo wixii u sheego soo maaha Mhm, aad iyo aad En, ilmaha waxay aaminayaan sidan hadeer aan aan ka hadlayna waxay aaminayaan waxaan la sheegayo noloshoodana way saameynaysaa waayo meelaha tegi jiraan saa leedahay ma tegi karaan saaxiibkii ay ku kalsoonaayeen oo ku tirsanaayeen ma arki karaan waxaaba laga yaabaa saaxiibka inuu run u maleeyo waxyaabahana laga sheegayo oo ilmihii marka dambe en, iskuulka markay ku laabteen oo kale qaar waa lagu cayniyey marka en, sidaad leedahay waa inay dadka daryeelka ah oo ilmahan mas-uuliyaddooda qaaday sidaan ognahayna saa leedahay wakhti badan bay ilmihii daykeerka ku jiraan waxaa jira fiir badan waxaa jira eh, wax badan oo maaragtay cabsi leh A- annaga waa weyn weynna saamaysa haddii aan ka fakarno jidkaan ma mari kartaa Eh, waad ka xulana waad isleedahay magaalada dhinacaas iska daa oo ha aadin markii ay khataraha jireen waxaad isleedahay meeshaada eh, is aruuri is aruuri ayaa ayaynu ku jirnay soo maha wakhtiga intiisa badan marka ilmihii way saameynaysaa qofkan waa inuu u tabaabushaysta ilmaha een, haya intaasoo saac cunno iyo safetigooda keliya ma ilaalinaysa hadda safetigii baaba baan ka hadlaynaa laakiin inaad u tabaabushaysated inaad aad raadisid wax information ah oo ka hadlay wax scaariga waxa waxa waxaasoo dhan cabsida dhacday qofkii waa inuu ilmihii uu kala hadli karo waana inuu hayo akhbaar uu u fududaynaysa shaqada inuu qabto Een, micnaha waxaad haddaay dhahaysa social mediaha een, like ilmaha waa garbage oo kale ama waxyaaba badan oo negative ah markay ka maqlaan way aaminayaan adiga laftigaada marka saan dhahaya fursado joogto ah oo aad kala hadashid ha noqoto sidoo kale een, isticmaalka computerka laftigiisa waa kansali karnaa in la dhaho waxaa la sheegayo run ma aha in la dhaho social mediaha waxyaabaha soo gelaya waa waxyaabo een, waa waxyaabo maaragtay beenbeena oo run ahayn dadka social media wax soo geliya Een, dada waxaa jira qaarkood wax runa aan sheegin waa cancellation joogtaa inaad ku hayso si joogta ah Een, sidoo kalena markaas ilmahoo kale saaxiiba uu arka markuusan haysan adiga xil baa ku saaran maalinta inaad samayso waqtiyo xiiso badan oo cayaar ah haddii aad aad ilmaha aad siinayso fursad ay ku cayaaraan jirkooda ku dhaqdhaqaajiyaan maskaxdooda ku dhaqdhaqaajiyaan domainska kala duwan oo dhan si joogta ah hadal joogta ah een, dhaqdhaqaaq joogta ah xiise waxle xiise waxle markaan aan ilmaha ay haystaan jirkoodana wuu qaboobaya wuu degaya maskaxdoodana way degaysaa Een, marka environmentiga saan ognahay een, waa waxa ugu horeeya oo ilmaha noloshooda toosiya waxaan inta badan baryahan aan maqlaynaa een, caruur markay koreen dhib ku jira oo dhib ka imaado oo dhiban Een, ilmahaas dad xun ma aha Een, waa ilmo fiican xataa markay jidka marayaan way ka xishoonayaan kuwa aad is leedahay dhar xun bay qabaan ama arag xun bay leeyihiin ilmaha saasa way ka xishoonayaan oo soomaalida ah Een, habar yar bay ku oranayaan maaha dad xun laakiin environmentiga ay ku koreen ama environmentiga ay ku dhex nool yihiin ama tay degan yihiin ama tay iskuulka ka dhigtaan meel baa calaamo ka, ka, een, ka dhacday marka een, aayahooda waan rabnaa qof kastoo weerada oo oo waxaan aniga qabaa soomaaliya ilmaheena nafsadeenna oo dhan baan siinaa Een, xataa daykeerka markay joogaan dadka ilmaha haya waa jecel yihiin cunnaday ugu roonaadaan waa u fiican yihiin laakiin waa inaan ogaano sida runtu tahay ilmaha environmentiga haddaysan fiicnayn aayahooda ma fiicnaanayo rajadaan ka leenahay iyo sidaan doonayno inay noqdaan ilaahay wax walbuu bedeli karaa isagaa garanaya laakiin environmentiga way adag tahay inay ilmuhu ilmo fiican oo dhisan kasoo baxaan haddaysan environmentiga ahayn meel xasiloon meel hadal fiican lagu sheegayo meel waxyaabaha khatarta ah laga yaraynayo meel ilmihii safe ay ku dareemayaan haddaysan ahayn way saameynaysaa ilmaha marka taas waxaan qabaa fikraddaa ka hadlaysa waa waxaad muhiim u ah laakiin arrimahan ilmaha way caawinayaan way caawinayaan
maryan aad iyo aad ayaad u mahsan tahay wax fiican ayaan ka hadalnay oo xagga waxyaalaha ilmahaasa waa run ilmaheena hadda xoogaa waa waxyaalo badan baa hadda nalagu sheegaa xagga ilmaheena iyo waa aragtay hadda social mediaha ninka magaalada haysto maalindooda tuuna yiri ilmaha yarkaa waa ilmaha ugu dhibka badan waa ilmaha oo annaka ilmaheena waxaana keenu yiri aabbayaal ma haystaano ilmaha mala caawiyo iyo waxyaalo badan ayay hadda nalaga sheegayaa waana saa sheegto waaye ilmaha aad waxa u caawiyo meeshay kusoo koraan environmentka hadduu environment fiican uu yahay inkastoo annaka ilmaheena ilmaha kale ka xumeen oo ilmaheena ilma ilmaheena ilma fiifiican yihiin laakiin sometimes waxa kusii caawiyo environmentka you know, like childcareka iyo guriga iyo cunuga suu sida loola sheekaysto iyo suu sayku dareemi karo bal maryan wax badan ba aad uga sii hadal sidaan communitygeena aan ku caawin karno ilmaheena kuwa yar iyo kuwa waaweynba waxyaalahan aan u qaban karno hadda waa ka hadashay laakiin inaad noo sii sheegtaa mo sida jaalkeerada ay u caawin karaan ilmaha
sax weeyaan horta bareeq waa saxsan tahay markii la eego dhibaatooyinka adduunka ka jira oo dhan ama dhibaatooyinka mujtamaceena haysta oo dhan ama inta khaldan oo dhan qofkii xoogaa niyadjab baa ku dhacaysa waayo wuxuu dareemayaa waxaan oo dhan inaan xal loo haynin ilaahay baa xallin kara laakiin innaga waxa aan aan aan aan aan siyaadin karno waa waxa annaga noqos waa waxa annaga gacanteenu qaban karto marka tan ugu horeysa waxay tahay ilmaha adiga aad daryeelaysid inaad fahamtid mas-uuliyad responsibility inay ku saaran tahay in fact ilmaha safetygooda waxay xaq u leeyihiin waddankan sharciyada dhisan inay ammaan helaan sharciyada waddankan ka dhisan ilmaha hadday wax gaaraan sharcigaa lala tiigsan karaa inta badan annaga saa ma gaarno dad fiican baa nahay ilmaheennana way fiican yihiin laakiin qofka ilmaha haya waa inay ka dhaadhacdo mas-uuliyad baa saaran inay mas-uuliyaddaasna ay khatar tahay ee muhiim tahay inuu si fiican u qaato waa wax aad iyo aad tallaabada koowaad tallaabada labaad waxay tahay inuu isku hawliyo ilmaha markay wax ka qasan yihiin iyo mar walba inuu jiro rutiin rutiinka diinteena salaada haddaad fiirisid rutiin ilaahay baabana siiyey iyadoon buugaag iyo aanan ka akhrisan science rutiinka waad aragtay salaada subax haddaad tukatay salaada duhur haddaad tukatay salaada casar haddaad tukatay makhrib cishe adigoo dhan waxaa tahay qof xasiloon oo jadwal ku jiro haddii laakiin ay qasan tahay saas diintaada way qasmaysaa ama haddaadanba tukanna diintaada way qasmaysaa marka ka waran haddaadanba rutiin haysan ilmihii hadday iska aysan meesha imaanayaan oo iska joogaan activityga la siinayana mid macno ku dhisan haddaysan ahayn waa inay ku dhisan tahay haddaysan ahayn waa khasaartay maalintaas runtii hadhowna iyagoo gataati dhacabay guriga aadayaan hadhowtana berina meesha bay ka bilaabanaysaa marka ilmahaas waa ilmo dhiban marka maxaad samayn kartaa waxaad samayn kartaa inaad isku hawsho waayo waad qaban kartaa inaad fahamto waxyaabaha ruutiinka ah oo joogtada ah ilmaha noloshooda inay xasiliso aad iyo aad inay u xasiliso ruutiinka marka maxaynu samaynaa ma jadwal baynu qaadanaa ma boorsadaynu gashanaa xusuus qor maya waxay noqon kartaa ruutiinka wax joogto ah oo fiican oo ilmaha lala sameeyo xaggee bay ka imaanayaan shanta qaybood oo qofka biniaadanka ka koro sidaad ogtihiin waa wada barataan annagoo dhan waan wada baranaa maaha inaan idinka aan ka dhigayo mujtamac kala duwan oo kala noocaynu nahay oo qoloba ay meel ka socoto laakiin waxaan ka wadaa markaan dhaho idinka dadkeena annaga qoladay doonta ha ahaato dhalashadoodu ha kala duwanaata laakiin ummadda ilmaha haysa ruutiinka wuxuu noqon karaa shanta waxoo qofka uu ka koro oo ah ilmaha inuu luqadda ka koro ruutiinka maxaa soo gelaya waqti sheeko joogtaa iyo wadahadal joogta ah haddaadan buugu akhrin xataa ay jirto maalin walba maalin dhaaf maaha maalin walba ilmihii inuu helo fursad si joogta ah loogu sheekay way xasilinaysaa akhlaaqday baraysaa iskuulkana wuu ku fiicnaanaya hadduu qofku garanayo in sheeko la dhegeysto lagala hadlo uu ku xisaabtamay si joogta maxay tahay meesha kaloo laga laga koro qofka biniaadanka waxaa laga koraa jirka waa habaasaanta ilmaha markii la eego cilmi baarisya badan ilmaha meel ku xiran oo kale waxaa la eegay koritaankoodu waa ka duwan yahay ilmaha kale way habaasan way baaba'san yahay lafahooda xataa way ka yaryihiin ilmaha kale marka maalintii maxaad soo gelinaysaa jadwal in yaroo ilmaha banaanka u baxaan ay fursad helaan xagee kaloo ilmaha qofka binaadanka ka koraa maskaxdu ka koraa iyo cognitiveka koritaankiisa waxaad siinaysaa fursado uu caqligiisa ku dhismo readinka iyo ilmaha loo akhrin loo sheekeynaya caqliga bay dhisayaan waayo koritaanku maaha wax midba hal dhinaca laga sameynaya waa isku xirxiran yihiin marka inaad siiso waqti joogta oo ilmihii lala hadlo lala sheekaysto oo si joogtaa maalin walba inuu helo fursad uu ku cayaaro maalin walba oo jadwalka ku jirto maalin walba inuu helo waxyaaba maskaxdiisa si joogtaa u dhisaya inta badan jaalkeerka tooyo badan baa yaala laakiin tooyada sidaa loo isticmaalaya maxay tahay faa'iidadeeda in la barto waa khasab weeyaan iyo ilmaha waa koritaanka waa waa maxay labada kale shan baynu niri luqadaynu niri jirkaynu niri caqliyan baynu niri labada kale maxay yihiin waa waxaan social emotional la dhaho oo hadda ilmaheena la xiirsanayo annagana la xiirsanayo iyo maskaxda caafimaadkeeda waa asaaskeeda social emotional marka ilmaha inaan markaa ka dhisno dareenkooda waxaas miyaa dhacay dareenkooda qof ahaan say isu arkaan qiimahay isla leeyihiin qofkay yihiin qaylo laga ilaaliyo si wanaagsan loogu dhabar salaaxo loogu madax salaaxo jacayl badan oo saa'ida la tuso because jacaylka maba badan karaba mar kastaba jacaylku xaddhaaf ma noqon karo because waa u baahanta ilmihiina markaas la arko wax loo sheego si joogto ah kiiga waa inuu si joogto ah rutiinka u jiro maxaa kaleeto social emotional marka ladho markaas waa dad la dhaqanka waayo dad la dhaqankii haddaysan iyadoo yar lagu bilaabin biniaadanka sida loola macaamilaa akhlaaqda oo dhan waa macaamilka xataa qofka markuu weynaado hadduusan akhlaaqdiisa ay social emotionalkiisa uu ka xun yahay wuxuu noqonayaa dadka ballanta xun wuxuu noqonayaa dadka kaba soo qaad jidka markuu marayo uu nalka guduudan soo socdo jecel inuu dhaafo wuxuu noqonayaa qofka beelashiisa iyo xataa dayntiisa adag tahay inuu waqtiga loogu talagalay uu bixiyo wuxuu noqonayaa dadka aan shaqada haysan karin wuxuu noqonayaa dadka macaamilka biniaadanka o dhan baa ku adkaanay adiga marka ruutiinka waxaad ku dadaalaysaa noloshaada oo dhan markay noqoto ilmaha la dhaqankooda ruutiinka inaad culays ka saarto waa khasab waqtigan adag iyo dadkan haddana dhibaya iyo mushkiladaha socdana ruutiinka ilmaha qeybbay ka gashaa because sababtan waxay tahay waxay dareemayaan inkastoo banaanka mushkilad ka jirto inkastoo aan lahayn waxyaaba aanan hubin ay dhacayaan waxay dareemayaan meesha joogaan inay ku nabdoon yihiin waayo jadwalkooda waa wax joogta ah meeray carqarad ka jirto oo laysdaba ordaya ama la qaylinaya ama waryaha naayaa la leeyahay environmentgaas ilmaha sunbay ku noqonaysaa aakhirkii markay isgaargaarto marka goolkaada muxuu yahay qof kastaa tahay jadwalkaada wax joogtaa inaad samaysid adoon isdhibina si joogtaa xoogaa yaro sheeka u joogtaa waqtigii loogu talagalay markay cunada cunaan kadib intaysa saaxan kadib waad markaad doontid xoogaa yaro hadaloo socda sheeko socota dhegeysi socota waqtigii banaanka socda la aaday waxaasoo dhan faa'iidada aan samayn karno ayay ka mid tahay sidoo kalena waxaanu niri warka xun ee banaanka inaan ka ilaalino dhagahooda annagayba tahay newska xun iyo akhbaarta xunnaa iska ilaalina waayo waad arkaysaa markaad wax xun dhegaysata jirkaada wuu diidayaa hadda meesha la dhaho tiktoka oo kale waxa weeyaan waxaad waxaad waa in qofka weyn xataa wuxuu ku khasban yahay inuu kala doorto xataa platformyada aad aad dhegeysanaysa inaad nafsadaada xataa maxaan oo tiktok haddiiba uu qofku galwaabo lagu caayaya waad dareemaysaa sooma waxaad dareemaysaa adiga in lagula dirirayo ama waxaad dareemaysaa dad xun oo isdilaya inaad aragtid ama waxaad dareemaysaa qol dadku ay xun wax xun ku hadlayaan inaad geshid dembi baaba kaasoo raacaya meeshan marka social media laftigiisa inaan inaan filter gelino ilmaha iyo nafteenaba iyo inaad isha ku hayso ilmaha isbedel hadduu jiro ama maskaxdooda ay culays fuushay si markaas caawimaad gaara loogu helo saas Maryan, waxyaabahaas aad- ilata maryan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay aad ayaad noogu faahfaahisay waxoo dhan halka waxaan ku dari lahaa waxaa ka mid a waxa waaye waxaan arkay hadda dadka qaarka dadka rutiinka haysto shay- way ka hawl fudud yihiin dadkaana rutiinka haysan because waxay haysataa jadwal kan samee kan samee kan samee hawsheeda marka waa fudud dadka aan haysana arrintii dhan baaba isku dhex yaacayso because meelaa ka bilaawdid iyo meelaa ku dhamaysid maba taqaanid oo sax waa weyn runta runtiinka always waa bahalka kaliya oo na hagaayo oo noo sheegayo like kana qabo kan jalkeerada aan tago easy ayaan easy ayay u tahay dadka rutiinka haysto macalimiinta easy wax kasta si fiican bay u qabtaan laakiin kuwaana haysan rutiinka meesha dhan waa isku dhexyaacdaa waana qaylo wax rutiin meesha ma leh rutin male intaynan kala kala tegin een, buraaq waxaan ku weydiinayaa adiga intaasoo sare baad mas-uuliyaddan qof kaaga horeeya ma laha oo aad ka warqabto xogagaal u tahay meelaha ilmaha lagu hayo maxaa ka arkaysaa een, s- ice iyo activitieska markaad hadda la shaqaynaysa inta badan maxaad aragtaa
wallaahi maryanay waxyaalaha aan arko waxaa ka mid ah inaan ilmaheenna aana kala hadin waxa socdo saan sheegay ilmihii icena waa ujeed waa way arkaan bannaankii jaalkeeradana wax taaganoo duubaayo way u jeedaan iyo ilmihiioo meeshii waa xirantay meel kaloo cusub ayaa la geeyay so ilmihii ma hayaan time ay wixii dhan ku process gareeyaan ma ayse ka hadlaan makan marka ilmaha waxaan arkaa inay ilmaheena aysa xoogaa dhunsan yihiin aysa ogeenba anakii waaweynkaaba dhunsanba maray markii halkaana ays naga haysato halkaana kuwo kale naga haysto haddana meelihii qaarna oo la wada xirxiraayo marka waxaan arkaa xoogaa ilmaheena yarka ahaa inaysa weli fahansaneen meelna laga caynaayo ma laga wada caynaayo marka xoogaa ilmaha kaliyana maaha waaba run macalimiinta jaalkeerada laftigooda waxay sameeyaanba ma yaqaanaan because wixii baa waxay noqotay wax too much ah ayakiya safetigooda u baqaayo ilbaalkii lama furi karo haddii lasoo qoraaco because waxaa laga baqaa xoog nin lagu soo galo so macalinkiiba muxuuba muxuuba wax bari karaaba asagaa wuxuu yahay bagaadhin ilmihiyaa ilaalinaya in la duubaa ka baqay inuu qof xoog usoo galaa ka baqay banaankiyaa la taagan yahay marka xoogaa dhibaato aad ay u weyn ayaan saddexdii bilood iyo afartii bilood hadda aan soo dhaafnay ee jaalkeerada aad u galeen Mhm, aad iyo aad aad iyo aad waa sax waa s- waa runta waxaan kaa dhexgalee marin waxaa jira prog- jaalkeero waxaa jirto ee u imaadeen dowladda dowladda keliya uma imaanay waxaa u imaaday dad hubeysan ilmihiyaa joogo dad hubeysan ayaa imaaday dowladda ka shaqeeyo marka waa xoogaa waa jaamac mhm, drama weeyaan aad haa meel ilmo lagu hayo maxaa dad dharkii askarta qabo hubna haysto oo uniform qaba Haa.
oo ar- armda yes mhm, mhm. waa cabsi weeyaan haa ayna waa cabsi aada weeyaan way na saamaysaa annaga dhan wayna saameynaysaa Een, rutiinka faa'iido weyn buu leeyahay kabashaduu ka mid yahay dawaduu ka mid yahay ha la ogaado Een, s- waxaa jira daryeel naftaadana soo mahad adiga nafsadaadana inkastoo annaga aanan nalagu korin daryeel naftaada inaad si gaar u daryeesho laakiin dawaday ka mid noqonaysaa daryeelka naftaada gaarka ah Een, ama ha noqoto cunnada ama ha noqoto hurdada ama ha noqoto dad kula kula kula jira oo aad raadiso Een, micnaha een, l- la sheekaysashadooda iyo dhaqankaada Een, tan kale war- buraaq aad iyo aad aan u aaminsanahay aniga waxay tahay laftigiisa dadkaa la macaamilayso een, inay yihiin dad khayr fisha ama khayrka dhinaciisa arka waa aad bay muhiimta oo naga cabsiinin waayo runtii caruuraheena dad badan baa kasoo baxa oo horumar weyn gaara Een, guryaha dad wanaagsan oo badan oo, oo soomaaliya oo khayr badan oo aad u badan baa nagu badan marka een, waxaa aad muhiim u ah adiga laftigaada waad aragtay filter oo kale ama bafarka waxaan ah marka mar walba waxaan jeclaa tusaale inaan isticmaalo een, soomaalida arag marka boostada alaabta lagu dirayo oo kale alaabta qiimaha badan waxaa la geliyaa wax bafara soomaad arag waxa haa bacahaasaa lagu duubaa haddii kale way jabayaan marka saasoo kale inaan inaan inaan samayno ilmaha dhibta ka ilaalino annaga dhibta aad iyo aad aan aan uga soo kabano aan ku dadaalno taasna waa muhiim
Ah, maryan saa sheegtay anaka hadda minnesota intaan ku noolnahay ilmaheenna way ka mid yihiin ilmaha ugu waxbarashada fiican ugu khatarsan marka maryaney aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Aan- boodkaas kale ka oo badan oo nuucan oo kalena waa qabanaynaa marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin
aad iyo aad waa mahadsantahay bureeqo
For more information and a wide range of resources, visit inclusivechildcare.org. You'll find information on our coaching services and support on topics such as healthy child development, strategies for encouraging positive behavior, and guidance on including children with unique social, emotional, and learning needs, and much more.